maleeshiyada macwiisleyda ayaa habeenkii xalay gudaha u galay xarunta maamulka degmada matabaan halkaas ay weerar ku qaadeen waxaana dagaalkani ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac inkastoo dagaal ku dhacay haddana waxaa weli degmada ka taagan colaad u dhexaysa labada ciidan iyo xiisad la xiriirta maleeshiyadan oo isu soo urursaday ayaana sababaha ay weerarka u soo qaadeen lagu sheegay inay waayeen xil ay ka rabeen maamulka degmada waxaana maleeshiyadan ay weli joogaan gudaha magaalada matabaan dadka ku dhaqan halkaasi ayaana tilmaamay inay ka cabsi qabaan in mar kale ay ku dhex dagaalamaan labadan ciidan oo ay waxyeello ka soo gaarto marka laga yimaado dagaalada tooska ah ee dhex mara ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa macwisleyda ah waxaa dhanka kale ciidankan ay tacadiyaad kala duwan u geystaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta u ah gobolkaasi